dhalinyaro isu jira macalimiin ururo bulsho rayidka ah iyo xildhibaano golaha deegaanka ee magaalada tani jucar ayaa magaalada ka bilaabay olol nadaafadeed iyo dib u dayactir lagu sameynayo wadooyinka muhiim ku ah magaaladan qorshaha dhismaha wadooyinka ayaa si toos ah kaga socda xaafadda horseed ee magaalada tani jucar taasi oo dayactir iyo dhismaha argada xaafadda lagu biloobay maxamed cabaas xaamuud iyo cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah howlwadeennada guddiga dib u dhiska wadooyinka magaalada tani jowhar ayaa radio isnaayo waraysi gaar ah ay siiyeen ku sheegay in meel wanaagsan ay marayso ololaha dhalinyaro ee magaalada ay ka biloobeen in horto la helo wado xili allaale xilligii loo baahda la isticmaali karo xiliga waa ogtahay sanadka in uu leeyahay xiliyo roobaada iyo xiliyo qorxeed ah xiliyada roobaadka wadooyinkan aada dhib loogu qabi jiray waxaa jiro hooyooyin u baahan gargaar deg deg ama qof u baahan gargaar deg deg oo aan haysan waddo uu maro maadaama waddadan wadda halbowle ay tahay oo xaafadda horseed iyo hanti wadaag isku xirto inta badanna cisbitaalada ama gargaarka deg dega dhankan hanti wadaag uu soo jiro waxaa lagu khasbanaaday in waddooyinkii la nadiifiyo oo waddooyinkii ay noqdaan waddooyin nadiifa oo xilli allaal xilliga loo baahdo la heli karo midda labaad waxay tahay bilicda inay ka qayb qaataan oo xaafadda ay noqoto xaafad qorxoon oo hadda arga u sameyneynaa oo dad fara badan dadka soo booqanayo iyo maalmaha oo ciidaha iyo inay ka qayb qaadato goobo sawir lagu gali karo aad u qurux badan inay noqoto mid saddexaad oo leen oo bilaano waxay tahay in xaafadda ay noqoto meel nadiifa dadkuna ay arkaan iskaashi bulsho inay arkaan oo dhalinyarada naga dambeysana ay nagu daysadaan anagana dadka maaragta ama magaalada ka maqan ama wadanka ka maqan ra'yigooda ay nagu soo kordhiyaan maadaama dadkii magaalada ku sugnaa aan nahay aan sameyno wixii karaankeenna ah oo xooggeena ah oo aan gelin karno bulshada inay yeelato ayada inay wax qabsan karto ay maxaan ku irahdaa ay noqoto yacni ummad iyo dhalinyaro isku duuban oo maxaan ku irahdaa qaban karta waxyaabaha baahidooda haddii ay noqo lahayd wadadii oo aad maxaan ku irahdaa aan raf iska ahayd oo aan qurxanaynin waxaa kaloo ku laba aan dhihi karnaa in ay bulshada aan u noqono kuwa maxaan ku irahdaa ayaga iskood wax u qabsan karo inay yihiin inaan tusino oo abaabulkeyna uu noqdo mid horumar ku salaysan oo bulshaduna waxa waaye dadaad wax u bilaabo meel waliba aad wax laga qabanayo dad baa waxawaaye wax bilow u sameeyo bilowgaasi ay dadka si amba qaadaan marka waxaan rajeynaynaa inaan u noqono bilow fiican dadka ku nool degmada ay si ay iskugu tashtaan ay u qabsadaan maxaan ku irahdaa waxyaabaha muhiimka u ah hadday ahaa leed haddii waddo la dhisaayo hadday ahaa leed qof maskiin oo la caawinayo hadday ahaa leed dhibaato soo gaartay maxaan ku irahdaa bulshada hadda waxaa kale waxaanaga gubtay suuqa weyn magaalada jowar waxaan rabnaa marka bulshadu inay noqoto iskood inay wax u qabsan karaan abaabul noocaas inaan dadka barno ayaa number one iyo lamber laba noo ah marka muhiimadda waa iska fara badan tahay xildhibaan ismaaciil maxamed xuseen oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada tani johar ahna xubin ka mid ah guddiga dhalinyaro ee wada howlaha dib u dhiska wadooyinka xaafadda horseed ee magaalada tani johar ayaa bulshada ugu baaqay in ay kaalintooda ka qaataan dib u dhiska socda
maxaan ku irahdaa waxaan bilaabnay adiga ilaa iyo laba isbuuc laba isbuuc ilaa saddex isbuuc aan wadnaa hadafka aan ka leenahan waxaa waaye magaalada jowhar khaasatan xaafad horseed oo isbedesho yeelato wadooyin qurux badan aargo aanan hore loo arkin iyadana sidoo kale aad u qurux badan iyo nadaafadda magaalado isbedesho gebi ahaan xaafadda horseed qorshahan wadnana ma ahna xaafadda horseed keliya waa degmada jowhar oo idil inaan maxaan ku rahdaa aan maxaan ku rahdaa iskaaf u qabso aan ku qabano maadaama maxaan ku rahdaa dhalinyarada iyo odayaasha ganacsatada haweenka ay iska kaashanayaan maxaan ku rahdaa dib u dhiska dalka waa meel kasta ay gaari doonta hadduu ilahayd insha allah waxaan rajayaynaa in jowhar oo weji kala yeelata inaan maxaan ku rahdaa ay arkaan dadka reer jowhar maqan ama kuwa jooga insha allah hadduu ilahaydmo isutashi dhalinyaro oo taabagala waxa uu bedeli karaa guud ahaan muuqaalka magaalo oo idil waxaana arrinkaa halkudhig iyo wacyigelin uu u yahay ololaha socda ee dhalinyarada magaalada johar ay ku dhaqaaqeen